بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسالة oo inaan maanta bilowno insha allahu tacaala hadduu rabbi noo qadaro aan rabno waxaa la yidhaahdaa almanduumat albayquuniya almanduuma albayquuniya baa la yidhaahdaa waa gabay oo ilaa afar iyo soddon beyd ka kooban wey soddon iyo afar beyd ayuu ka kooban yahay marka musanifka wuxuu uga hadlayaa cilmiga la yidhaahdo cilmu musطalax اlxadiid axaadiidta nebiga calayhi الsalaatu wasalaam fadnigan lagu ogaado lagu baaro maxaa ka saxiix ah maxaa daciif ah maxaa mawduuca oo aan jirin fanigaas ayuu ka hadlayaa fan lxadiid marka waa musطalax qawaacid ahlucilmiga ay u sameeyeen xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaalintiisa la ilaaliyo qur-aanka waxaad ogtihiin kalaamullaahi weeye ilaahay waa xifdiyey rabbi baa ilaalinaayo wuxuuna yidhi allah inaa naxnu nasalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun qur-aanka annagaa soo dejinnay annagaana ilaalinayno sidaa darteed maadaama riwaayaat riwaaya mutawaatira uu ku soo gaaray dadka muslimiinta ah kitaabka qur-aanka ah xifdinta ilaahay uu xifdiyey waxuu rabbi u sahlay inuu noqdo mid qalbiga lagu qaadi karo oo la xifdin karo cid marka wax ku darsan karto lama arko cid wax ka goyn kartana ma jirto qur-aanka haddii maanta hal qof uu isku dayo xaraf xuruufta qur-aanka ka mid ah xaraf keliya meel aan yacni maaragtay xaraf waaw uu ku jiro ama laam uu ku jiro hadduu laamka ka tago ama wowga ka tago ama ra'da uu ka tago iska daa dadka waaweyn carruurta yaryarka ah ee qur-aanka xifdisan ayaa qabanayo oo tusayo leh meesha laamaa ku jira ama wawo baad ka goysay hadduu ku siyaadiyana kuma jira bay leeyihin waawgaas ka mid ma aha marka ilaahay baa qur-aanka xifdiyey marka markii qur-aanka ay dadka cadowgiisa ah ay wax ka qaadi waayeen khaasatan nimanka yuhuudda ah oo aad qur-aanka iyo sunnada iyo inay la dagaalamaan diinka islaamka aad ugu dhardhigtay markay qur-aanka meelay ka soo galaan waayeen bay marka waxay sameeyaan axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay marka soo dhexgaleen oo waxyigii labaad ah maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam laba waxyi baa la siiyey waxyiga koobaad waxaa la yidhaahdaa waa waxyu lqur'aan qur-aanka loo waxyooday waxyiga labaadna waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga sunnadiisii wey marka axaadiistay soo galeen markaasay axaadiis iska dejisteen jeebkooda sameeyeen ayagoo marka rabo yacni maaragtay ay nebigana ku been abuuranayaan ay qaala rasuulullahi yidhaahdaan si ay dadka muslimiinta ah uga jeediyaan wax badan diinkooda ka mid ah ay ka jeediyaan waxaan diinkooda ka mid ahayna inay ku soo daraan doonayo marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku xifdiyey dad ayuu ilaahay u soo saaray ahlulxadiid la yidhaahdo oo yacni axaadiistaas la sheego sida qofka sarifka ka shaqeeya lacagaha sarrifo oo u kala yaqaano lacagta midda maaragtay feegga ah iyo midda saxda ah isagoona mashiin iyo midna marinin gacantiisa ku kala garan karo oo kale rag sidaasoo kale si ka daran axaadiista nebiga u kala yaqaana iyo asaaniidda iyo rijaasha ayuu rabbi u soo saaray subxaana wa tacaala markaas wax alla wixii aan xadiidkaas ka mid ahayn bay tuuraan wax alla wixii daciifa ayay tuuraan qawaacid bay u sameeyeen marka lagu qaato xadiidka lagu qaato waan arki doonnaa insha allahu tacaala waana maaragtay waan ka hadli doonnaa haddii ilaahay noo qadara subxaana wa tacaala marka risaaladan yarta ah waa risaalo mustalaxulxadiid loo dejiyey risaalo latiifa weeye waa risaalo barako badan inay barako badan tahayna waxaa tusayo shuruuxdeeda tirada badan culamo aad u tiro badan ayaa sharaxday bayd oo gabay ah wey ilaa intaasoo shuruuxay leedahay kala duwan oo culamo maaragtay horeysay ay wada sharxeen marka ahamiyadda ay leedahay tusaysaa risaaladani waa risaala xajmigeedu yaryahay fawaa'id fara badanna leh waxaanad arkaysaa iska tacriifaaday u badan tahay qeexitaan waxyaala la qeexay u badan tahay qofka mubtadiga ah oo cilmiga baranayana oo culumulxadiid inuu gala rabana wax weyn u tarayso kutubta kale markuu sii gudbana kasii faa'iidaysanayo insha allahu tacala oo ka waaweyn oo mustalaxa la yidhaahdo sheekha marka risaaladan iskale gabayga ah manduumadan iskaleh tarjamadiisa kutubta aad uma qoraan tarjamadiisa aad ugama sheekeeyaan aad ugama hadlaan sababta wax ka tarjamaye magaciisa wax dhaafsiisan yacni taariikhdiisa oo faahfaahsan ma arkaysid laakiin waxay leeyihiin markii wakhtigiisa la fiiriyo hijrada nebiga markay ahayd taqriiban dadkii noolaabuu ku jiray bay dhahaan markuu ahaa ayuu yani maaragtay dadkii wakhtigaa jiray buu ahaa laakiin wakhtigoo dhashay wakhtigoo dhintay bitaxdiid looma haya bay leeyihiin magaciisa waxaa la yidhaahdaa sheekh cumar ibnu shaykh moxamed ibnu fatuuh addimashqiyi ashaaficiy waa magaciisu waa cumar aabbihiina sheekh cumar baa la yidhaahdaa aabbihiina sheekh moxamed awowgiina fatuuqaa la yidhaahdaa marka reer dimashqi buu ahaa dimashqa suuriya ayuu dadkii deganaa ka mid ahaa waana culammada shawaaficda oo shaaficiyada ah ayuu sheikhu ka mid ahaa weyaan manduumadan uu musanif ku alifay waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku gabiyey baxarka la yidhaahdo lianna gabayga buxuur buu leeyahay baxaray leeyihin carabta gabayada ay ku gabiyaan marka baxar wadaadka la yidhaahdo waxa weye waxaa iska leh khaliil ibni axmed alfarahidi sheekha la yidhaahdo oo siiba weyhi sheekha naaxiga ah sheikhiisa ah ayaa fadnigaas iska lehoo alifay ilaahay ku manaystay gabayada isagaa soo ururiya carabta ilaa baxar buu soo ururiya la yidhaahdaa ka aad wadaad kaloo akhfash la yidhaahdo ayaa ku ziyaadiyey oo ayada yacni waxyaalihii uu keenay oo qaabka u adeegsaday tafaaciishiisa unbuu kala dabagediyey dhahan calaa kulli xaalin baxarka la yidhahdo baxru rajsi oo culumta badankeedaba lagu gabiyo culumta ama mustalax ha noqoto ama fiqhi ha noqoto ama maaragtay naxwo ha noqoto ama usuul ha noqdo wax alla wixii maadooyinkaas carabtu way ku gabiyaan yacni way ku gabiyaan hadday balaaqo tahay hadday sarfi tahay haddii ay maado kasta gabay bay ku tiriyaan qawaaciddiisii marka baxarka ugu fudud oo lagu gabiyo ayaa la yidhahdaa baxru rajsi la yidhaahdaa marka baxarkaas ayuu ku alifay cadadka maaragtay gabaygan manduumadiisan sheekha uu ku gabiyeyna tiradeedu waxa weeye waa afar iyo soddon bayd afar iyo soddonkaas baydna labada bayda ugu dambayso ayuu musanifku ku sheegay waan arki doonna insha allahu tacaala magaca manduumada magacay leedahay iyo tirada inta ay ka kooban tahay labada bayda ugu dambaysu ku sheegay wuxuu leeyahay waqad atat kaljawhari almaknuuni samaytuhaa manduumata albayquuni fawqa alaaiina biarbacin atat abyaatuhaa tamat bikhayrin khutimat buu odhanaya yacni wuxuu yidhi yacni jawhar la ilaaliyey oo la dhowray iyadoo ah bay timid qasiidadani samaytuhaa waxaan ku magacaabay manduumat albayquuni marka bayquuniga waa nisbada shiikha nisbadiisa wey nisbadaas abtirsigiisii wey ama magaalo ha loogu abtiriyo ama xirfad ha loogu abtiriyo ama aabba iyo maaragtay nasabkiisii uu ka dhashay ha loogu abtiriyo qabiil ha loogu abtiriyo wax alla wixii loogu abtiriyeyba abtirkiisuu bayquuni ka mid yahay weyaan marka wuxuu u baxshay gabaygiina manduumat albayquuniyu u baxshay markaasuu yidhi fawqa alaaiina biarbacin atad iyadoo waxay timid soddon ka badan yacni soddon afar bayd kala dheeri ah ayay timid abyaadeeda buu leeyahay marka khayrayna ku dhammaatay buu odhanaya halkaas ayuu ku ishaaray abyaadda ay leedahay qasiidadan inay tahay maaragtay soddon iyo afar bayd ay ka kooban tahay magaceedana bayquuniya la yidhaahdo ayuu noo sheegay cilmigan marka la yidhahdo cilmu mustalaxu lxadiid runtii cilmi aada u qiimo badan wey markay culummadu tacriifiyaan mustalax waxaa la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa mustalaxu lxadiidka cilmi kastaba wuxuu leeyahay maado lagu koobo maalan hadda luqadoo kale cilmu luqa marka la yidhaahdo maadooyin luqadaa lagu koobo qawaacida bay leedahay sida naxwada iyo sarfiga iyo balaaqada iyo wixii lamidka ah ayaa loo sameeyaa fiqhigoo kale markaad tagto baabka fiqhiga waxaa la wax usuululfiqhi la yidhaahdo leeyahay oo qofka faqiiha noqonaya laga maarmaan inay tahay cilmigaas inuu maarata aqoon u leeyahay inay laga maarmaan tahay bal wuxuu leeyahay cilmi la yidhaahdo alqawaacid alfiqhiya la yidhaahda buu leeyahay qawaacid alfiqhiya fiqhiga iskale waa qawaacid ka kooban oo tirsan oo aanan usuulka ahayn oo ka baxsan oo markaa xataa la yidhahdo qofka markuu qaadi noqonayo oo inuu dad kale xukumo rabaa waa inuu cilmigaas maaragtay qawaacid alfiqhiya uu yaqaano ama uu garanayo ayaa la yidhaahdaa sidoo kalebaa marka xadiidkana cilmi mustalaxulxadiida loo sameeyaa waa cilmi lagu ilaaliyo oo xadiidka lagu dhowro ayaa la yidhaahdaa markay culummadu tacriifiyaan ama qeexaanna cilmigaas waxay ku sheegaan waxaa la yidhaahdaa waa cilmun yucrafu bihi axwaalu alraawi waalmarwiyi min xayu alqabuul waalrad yacni waa cilmiga lagu garto qofka xadiidkan warinayo iyo xadiidka la warinayo laftiisa haddii la aqbalayo oo mid maqbuula uu noqonayo iyo haddii la radinayo oo mid marduudaho la radiyo uu noqonayo la aqbalaynin cilmiga lagu ogaado laguna garto weeyaan marka xadiidka kee maqbuula kee marduud ah labadaas u qaybsama maqbuul marduud mid la qaato oo markii sixadiisa shuruuddiisa uu kulansado ama yani maaragtay sixadiisa iyo xusnigiisa markuu kulansado la qaato ama la radiyo oo daciif iyo mawduucii waxa lamidka ah oo aan la qaadanin waxa lagu garto cilmiga lagu baara baa la yidhaahdaa sidaa darteed faa'iidadiisa waxa weeye faa'iidada uu leeyahay cilmu alxadiidka waxaa la yidhaahdaa waa axaadiista oo laga sooco tanqiyatu aladillati alxadiiiya وتkليiصha مima yشhuبha min ضaعيiف وموضوuع وغayri ذaلكa ليتمkن الاستidلاaل بha si sunada loo dliishado ay u sowrowdo sunada nbiga axaadiista nbiga in la dliishado ay u sowrowdo waxa weeye cilم الxadiiثka waa cilmiga ka saaro midka ضaciifka ah iyo midka mawduuca ah ka saaro kan صaxiixa ah ka saaro weyaan oo saxiixo baraxla ama xasanko baraxla kii la xujaysan jiray bannaanka kuu soo dhigayo maxaa yeele qofka rabo inuu sunnada deliishado axaadiista nebiga inuu deliishado rabo laba shay buu u baahan yahay laba arrimood buu u baahan yahay kow sunnadan inay nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inay nebiga ka sugan tahay waa qodob buy arrintaas in la sugo nebiga ma yiri hadalkan mise ma odhanin waa shayga koobaad markaa nabiga yiri yani inuu nebigu yiri ay sugnaato markaas waa deliishan kartaa tan labaad sunnadan lafteeda xukumka loo deliishanayo inay ku sugan tahay oo xukumkaa mutaabiq ay tahay loo deliishanayo inay mid daboolaysa tahay ku sugan tahayna labadaas inuu qofku ogaado ayuu qofku u baahan yahay mustadalliga ah oo sunnada deliishanayo sunnada nebigana marka cinaayo khaasa in la siiyo u baahanta maxaa yeele qur'aanka waad ogtihiin ilaahay markuu qur'aanka soo dejiyey waxa weeye ijmaalow ka hadlaa wax badan waa la ijmaaliyaa sunna duuduub baa loo sheegaa laakiin sunnada way kala saarsaartaa way tafsiilisaa waa la kala saarsaaraa waxyaalo badanay caddaysaa maxaa yeelay waxaa ku xihan sunnada nebiga barashadeeda la barto qofka umuurta diintiisa oo idil ayaa maaragtay sunnada korkeeda ku sugan haddii ay tahay caqaa'idka haddii ay tahay maaragtay cibaadaadkii hadday tahay akhlaaqiyaadkii iyo suluukiyaadkii haddii ay tahay kulli sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ay kulminaysaa marka sidaa darteed cinaayo khaasa in la siiyo oo aad iyo aad looga murugoodo way mutaysatay weeyaan walidaalika waxaad arkaysaan qur-aanka salaada wuu ijmaalinaya duuduubaa loo sheegay wa aqiimu salaata baa la leeyahay lalooma sheegin ragcaadkeeda inta ay tahay salaadaha maqhribka ma saddexbaa qur-aanka kuma arkaysid sunnadaana la kugu sheegay salaad fajirka inay laba tahay maqhribka inuu saddex yahay saddexda kalena inay afar afar yihiin soonka hala sooma baa la yidhi shuruuda uu leeyahay waxyaalaha mubtilaadkiisa soonka ku buro waxaasoo dhanna looma sheegin zakadii waxaa la yidhi hala guto waaatu zakaata buu ilaahay leeyahay zakadii imise xooluhu ka waajibaan nisaabkay ka waajibtahay waa imisa mid walba miqdaarka la bixinaya waa imisa nalooma sheegin sunnadaana lakugu caddeeyey wax kasta kulligii sunnadaasaa maaragtay shaarixa ah sidaa darteed buu ilaahay leeyahay waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun qur-aanka waxaan kuugu soo dejinnay inaad dadka u caddayso wixii ayaga loo soo dejiyey oo qur-aankiiya inaad u bayaaniso nebigu u caddeeyey salaada sida loo tukado qaabkeeda intuu sheegaybu wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli xajka markuu manaagsigtiisii baray oo u sheegay ayuu wuxuu yidhi yani khuduu canii manaasikakum aniga iga qaata manaasigtaydii buu yidhi iyo cibaadaadkii aniga iga qaata cibaadaadkiina aniga iga qaata buu yidhi marka cilmigan oo cilmu mustalaxu alxadiid la yidhaahdo culammadu waxay u qaybiyaan labo yacni in la yidhaahdo cilmu alxadiidi riwaayatan wa cilmu alxadiidi diraaya labadaasaa loo qaybiya cilmu alxadiidi riwaaya waxaa la yidhaahdaa yacni warintiisa oo qaabka loo wariyey in la barto oo qofku cilmi u yeesho waxay markay culammadu qeexaan ku tilmaamaan waxaa la yidhaahdaa waa cilmun yubxau fiihi can aqwaali nabiyi sal allahu alayh ali wasalam wa afcaalihi wa sifaatihi waa cilmiga nebiga calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisa lagu baaro maxaa ka saxiixa maxaa aan saxiix ahayn qowlkiisa lagu baaro hadalkii nebiga ama ficilkiisa lagu baaro afcaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam ama taqriiraadka waxa uu sugay oo nebiga agtiisa inta lagu sameeyey ou qiray lagu baaro ama yani sifaatkiisa sifa khalqiya sifa khuluqiyatay noqotaba mid abuurista nebiga ilaahay soo u abuuray iyo dhaqankiisii intaba waxa lagu ogaado cilmu riwaaya la yidhaahdaa kaasaa baaris ayuu u baahan yahay in la baaro yani cilmigan qaybtiisa koobaad waa qaybtaas weeyaan qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa waa cilmu alxadiidi diraaya yani waxa weeye waa cilmun yubxau can axwaali alraawi waalmarwiyi min xayu alqabuuli waalrad qofka raawiga oo xadiidkan noo soo wariyey saxaabada markii laga reebo saxaabada waa caadiliin wey ilaahay baa tacdiiliyey cadaaladay haystaan shahaaday haystaan laga hadli maayo waxa ka dambeeyo taabiciinta atbaacu taabiciin wixii kasii dambeeyey ayaa maaragtay la baaraa ilaa laga soo gaaro dadka axaadiista noo diiwaaniyey bukhaari oo kaleeto shuyuukhdiisii ilaa nabiga yani saxaabiga laga gaaro waa la tirinaa nin walbaba yani taariikhdiisa meeshuu ku dhashay meeshuu wax ku bartay cilmiga cidduu ka qaatay shuyuukhdiisii ardaydiisii waxoo dhan xifdigiisa sow ahaa itqaankiisa siduu yahay cadaaladiisa iyo taqwadiisa siday tahay masaa'ishaasoo dhan baa la baaraya masaaishaas waa qofka raawiga iyo marwiyiga waxa la warinaya xadiidka laftiisa la baaraya xadii maaragtay mumkina ma yahay wax suuragala ma yahay waxaan suuragal ahayn miya waa la fiirinayaa weyaan masaaishaas faa'iidada marka mustalaxulxadiidka waxa weeye oo markii lasoo duuduuba laga faa'iidaysanayo waa macrifatu maa yuqbalu wamaa yuraddu min alxadiidi waxa la aqbalayo ama waxa la diidayo oo axaadiista ka mid ah barashadeeda la barto ayaa la yidhaahdaa cilmiga mustalaxulxadiidka ah bsm illaahi raxmaan raxiim qaala naadimu raximah ullahu musanifka ayaa naadim lidaa kii ninkii ku gabiyey weeye qasiidadan gabaygeeda iska lahaa wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistee abda'u biاlxamdi musalliyan calى muxamadin khayri nabiyin ursila wadii min aqsaami اlxadiiثi cidda wa kulu waaxidin ataa waxadda أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن عن مثله معتمد في ضبطه أو نقله ونقله wuxuu yidhi musanifka wuxuu ku bilaabay qasiidadiisa ammaan oo ilaahay ammaanayo subxaana wa tacaala ammaan ilaahay uu ammaanayo ayuu maaragtay ku xamdinayo ayuu ku bilaabay abda'u waxaan bilaabayaa bilxamdi ammaan baan bilaabayaa allah oo aan maaragtay ammaanayo ayaan bilaabayaa musalliyan anigoo ah mid ku sallinayo calaa muxamadin nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam anoo ku sallinayo muxamedkii khayri nebiyin nebi mid loo waxyooday axad loo waxyooday kii u khayrka badnaa ah nebigaasoo weliba haddana ursilo la diray oo rasuul laga dhigay markii loo waxyooday dabadeed haddana rasuul laga dhigay oo la diray waxaa weeye yacni kii ugu khayrka badnaa ah weeyaan marka musanifka beydkan alxamdu wsalaatu cala nabiy sal allah alay wasalam ayuu ku sheegay allahu ku mahadiyey nebigana waa ku salliyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka xamdiga musanifku waxaa la yidhaahdaa hadda bismi illahi raxmaan raxiim meeshani kama muuqato mar culammada waxay leeyihiin bisinka ku yaallo nusakhda qaar way qoraan bisinka ku yaallo dadkii nusaakhda ahaa ee kitaabka qortay ayaa qortay oo ku qoray musanifka xamdiga unbuu ku bilaabay marka haddii la yidhahdo sheikha wuu ka tegey bisinkii oo bisinku ma bilaabin waxay leeyihiin uga jawaabaan marba haddii ilaahay ammaantiisa awalba bisinka waa magac ilaahay oo lagu bilaabee hadduuba xamdiba ku bilaabay xamdigaas ayaa waxaa ku xasilayo bisinkiina waa ku xasilayaa bay leeyihiin maadaama allahba ammaantiisii la sheegay waa ku xasilaya culammada qaarna waxay leeyihin maya musanifka laftiisaabuu ku bilaabaybuu bismillahi raxmaan raxiim yidhi oo hadduu bismillahi raxmaan raxiim yidhi oo magaca bismillaahi uu ku bilaabay muxuu abda'u bilxamdi u dhahayaa marka xamdi baan ku bilaabay abda'u bismillahi muxuu dhihi waaye magaca ilahay aan ku bilaabay muxuu dhihi waaye waxay leeyihin marka haddii sidaa la yidha musanifka magaca bilaabay oo bismillaahida qoray haddana abda'udan wuxuu u jeedaa inuu un kulmiyo shaygii akmalka ahaa iyo afdalka ahaa xamdigii iyo basmaradii labadaba bidaayadoodii iyo kulmintoodii inuu u jeedana waa la yidhahdaa macnahaas ay maarata ku luqluqaan yani maarata culammada shuraaxda ay ku tilmaamaan weeyaan xamdi marka lafdiga xamdi la yidhahda maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa xamdi waa alxamdu waahanaa ljamiilu baa la yidhahda ammaan wanaagsan ayaa la yidhahdaa ammaan wanaagsan ayaa la yidhaahdaa marka macnaheedu waxaa waaye waa wasfu lmaxmuudi bilkamaali maxabatan wa tacdiima sidaasuu sheekh bin cuthaymiin raxmatullahi calayhi uu ku tilmaamaya waa allaha maxmuudka ahoo la ammaanayo oo la mahadinayo lagu tilmaamo dhammaystir kamaal ilahay inuu kaamil yahay lagu tilmaamo oo naqsi uusan meel lug ku lahayn nusqaan looguna tilmaamo maxabatan wa tacdiiman jacayl ilaahay aad jeceshahay weynayn ilaahay subxaana wa tacaala la weynaynayo loogu tilmaamo maxaa yeelay haddii waxay dhahaan allah aad kamaal ku tilmaamto laakiin aadan ku tilmaamin almaxaba watacdiim aadan ku tilmaamin laakiin kamaal aad ugu tilmaamto cabsi keliya ilaahay aad ka baqayso baqid ilaahay aad ka baqayso inuu dhammaystirin aad ugu tilmaamto xamdigaas madxi baa la yidhaahdaa laakiin markii xamdi laleeyahay ammaan la leeyahay waxaa laga maarmaan ah inuu noqdo mid uu la xidhiiro almaxabatu yani waaltacdiimu labadaba inay la xidhiiraan maxabat lmaxmuudi wa tacdiimuhu baa la rabaa qofka la ammaanayo jacaylkiisa oo maaragta la jecel yahay haddana la weynaynayo waa allah subxaana wa tacaala weeyaan abda'u waxaan bilaabi bilxamdi ammaan ayaan yacni ku bilaabanayaa qasiidadeyda ammaan oo rabbi aan ammaanayo ayaan ku bilaabanayaa weeyaan musalliyan anigoo ah mid ku sallinayo calaa muxammadin nabiyillaahi muxamed anigoo ku sallinayo muxamedkii khayri nebiyin nebi midka u wanaagga badan ahaa nabiga ursila la soo diray salaada marka waxaa la yidhaahdaa asala waxaa la yidhaahdaa waa طalab اhanaa'i cala rasuuli sal اllahu alayh wasalam min allahi tacaala haddaan annaga nabiylahi maxamed ku sallinno oo bani aadamku nabi maxamed ay ku salliyaan macnaheedu waxa weeye allaah ayaan waxaan uga talbaynaa inuu rasuulkiisa ammaano ilaahay baa waxaan uga talbaynaa nebiga inuu ammaano ayaan uga talbaynaa laakiin salaadda hadday ilaahay xaggii ka timaaddo oo allah nebigiisa ou ammaano allah maxaa yeele ilahay waa ku salliya in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala anabiyi nabiyulaahi muxameday ku salliyeen allahi malaa'igtiisa mar haddii ilaahay salaada loo nisbeeyo waxaa la yidhaahdaa wa hanaa'uhu tacaala calayhi fi lmala'i lacla allah nebiga ammaantiisa ou ammaano hanaau llahi tacaala calaa rasuulihi fi lmala'i lacla allah oo rasuulka ammaano oo ku ammaano malaa'igta dhexdoodu ku ammaano almala'u lacla waa malaa'igta loo jeeda malaa'igtuu ku ammaanaya nebi maxamed oo malaa'igta dhexdeeda ayuu ku ammaanaa weye marka salaada macnahaasna waa macnaha abulcaaliya loo nisbeeyo oo imaam albukhaari iyo khayrkiiba ay ka soo guuriyaan weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa qur'aankoo kale maxamed waa magaca oo ad ogtihiin oo awowgii uu u bixiyey waana magaca uu mashhuurka ku yahay nebigana magacyo badan buu leeyahay laakiin magacaasa caan ah qur'aankana lafdiga muxamed la yidhaahdo ilaa afar jeer afar meelood ayuu ilaahay ku sheegay waxaa weeye fii suurati ali cimraan lafdiga muxamed la yidhahdo ilahay waa ku sheegay wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul wuxuu ku sheegay fii suurati alaxzaab maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allahi wakhaatama annabiyiin wuxuu ku sheegay fii suurati muxamed ayuu ku sheegay oo allah leeyahy waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waamanuu bima nuzila cala muxamadin wahuwa alxaqu min rabbihim waxaa lagu sheegay fii suurati alfatxi muxamadun rasuulu llah wladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum aayaddaasna waa lagu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka nebiyaasha iyo yani nebi waxaa la yidhahdaa qofkii loo waxyoodo rasuulna waxaa la yidhaahdaa markii waxyiga risaalo loogu daro oo la dira baa la yidhahdaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebina wuu ahaa rasuulna wuu ahaa bal sheekhu wuxuu ku tilmaamay khayru nabiyin ursila nebi la soo diro kan u wanaagga badnaa u khayrka badnaa inuu nebi moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ambiyada iyo rususha kan ugu khayrka badan ayuu ahaa maxaa yeele waxaa tusayo inuu nebiga sidaa ahaa aayadda ilaahay uu leeyahay fii suurati alcimraan ku jirto kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ilaahay baa qiray kuntum khayra ummatin ummatu maxamedaa laga hadlayay idinka ayaa ummadihii oo ummadda ugu dambaysay ahaa idinka ugu khayr badan khayra ummatin baa tihiin oo dad loo soo saaro ukhrijat linnaasi idinka dadka ugu khayrka badan mar hadday ummatu maxamed ummadaha ugu khayr badan tahay nabiyulaahi muxamedna ummaddiisa ugu khayr badan yahay maxaa marka laga qaadanaya inuu ummadaha iyo ambiyadoodii rusushoodaba nabi maxamed uu ka wada khayr badnaa salawaatu llahi wasalaamu caleyh aayaddaas waa laga qaadanaya sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray yacni xadiid muttafaqa calayhi xadiid abi hurayra nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama aniga waxaan ahay dadka sayidkoodii baan ahay maalinta qiyaamaha ah riwaayada imaam muslim oo abu hurayrana uu warinayo ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama aniga ayaa ah aadam owlaadou dhalay nebi aadam owlaadou dhalay sayidkoodii aniga waay maalinta qiyaamaha buu yidhi wa walu man yanshaqu canhu lqabru qofka qabriga ou yan uga soo horbixi doono oo qabriga uu dilaaci doonana marka la soo saarayana aniga wey wa walu shaaficin wa walu mushafacin kan shafaacaya kan ugu horeeyana anigaa noqonayo mid shafaacada laga aqbalana anaa u horeeyo marka ambiyada dhan ay ka wada cudur daartaan weeyaan marka musanifka beydkaas wuxuu noogu sheegay xamdigii iyo salaadii nabiga lagu saliya calayhi salaatu wasalaam wadii min aqsaami alxadiidi cidda wa kullu waaxidin ataa waxadda bayt gabaygaan la yidhahda baxru rajsiga la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa markay koobaan mustafcilun mustafcilun mustafcilun saddexdaa shadriga hore waay mustafcilun mustafcilun mustafcilun shadriga dambe waay saas u qaybsanaa marka waxaa shardi laga dhigaa isaga waxaa la yidhahdaa buxuurta midka ugu sahlan weeyaan waxaa laakiin laga maarmaana baydka shadrigiisa hore xarafka uu ku dhammaado ugu dambeeyo waa inuu shadrigiisa dambana isla xarafkii laftiisa lagu dhammeeyaa hadda fiiri baydka ugu horreeyey shadrigiisa hore waxaa la yidhahdaa meesha ku dhammaada tafciiladeeda caruuda loo yaqaanaa todobana darbi baa la yidhahdaa aakhirka marka xarafka ugu dambeeya calaa alifa u dambaysa soo maaha shadriga hore abda'u bilxamdi musalliyan calaa alifa u dambayso muxamadin khayri nabiyin ursilaa alifa u dambaysa soo ma jeedi aliftaas dambaysi baydkan ku xiga fiiri wadii min aqsaami alxadiidi cidda haabuu u dabamariyey shadriga dambena muxuu yidhi wa kullu waaxidin ataa waxadda haabuu u dabamariyey bayd kasta fiiri dhexdiisa meesha ku dhammaaday ka dambe waa inay iswaafaqaan isku mid noqdaan yani baxru rajsiga sidaasaa laga rabaa weyaan musanifka marka wuxuu yidhi wadii midani waa ismu ishaaro weyaan wuxuu ishaarayaa qasiidadii oo markaas waxaa la yidhaahdaa markay culummadu muqadamada samaynayaan laba waqtiba way sameeyaan markay kitaabka alifaan ama gabaygii ou tiriyo oo halkan uu yaallo mawjuud ou yahay buu markaa muqadamo u sameeyaa wadii ou leeya marka uu ishaaraya ama ayagoonaba alifin ama aan weli ku gabiyin ayay bilaabayaan marka shay dihniga ku jiro maskaxda ku jiro ayay ishaaradu u noqonaysaa ila shay mawjuuda ma aho bannaanka yaallo waa mawjuudun fi dihni xagga wuxuu ku dhex jiraa maskaxda weli ku sugan yahay weli lama taliifinin wey lama alifin wey labadaba waa muxtamal wey marka wuxuu leeyahay wadii middan aan soo wado oo maskaxdayda ku jirto ama middan aan alifay hortayda taallo min aqsaami alxadiidi min aqsaami alxadiidi xaal ay ka mid tahay ciddatun tiro wey cidda waa la sakniyey waa tiro wa kullu waaxidin mid kasta kulligii oo aqsaamtan aqsaamulxadiidka tirada badan ka midii ataa wuu yimid waxaddahu wa maca xaddihi xadkiisa isagoo uu la jiro yacni isagoo la xadeeyey oo la tacriifiyo la qeexay xad loo sameeyey ayuu yimid weeyaan mid walbaba xadkiisii ayuu ku yimid buu leeyahy marka aqsaamta musanifka oo meeshan kaga hadlayo wadii min aqsaami alxadiidi cidda uu leeyahay diida waa ismishaaro waa mubtadaysanay ciddatunta khabarkeeda wey min aqsaamida jaar majruurkaasi waxa weeye waa xaalaynaynaa lianna mawsuufkiisa ka hormaray sifada hadday mawsuufkeeda ka hormartana waa la xaalayaa baa la yidhahdaa naxw ahaan wadii midani oo aan soo wado ciddatun tiro weeye min aqsaami alxadiidi xaala kowniha min aqsaami alxadiidi xadiidka qaybihiisa ay ka mid tahay aqsaamtaas marka culammadu waxay ku sheegaan shuruuxda ah qaar soddon bay dhahaan soddon qaybood buu ka hadli qaar waxay dhahaan maye waa maaragtay wuxuu aqsaamtu waxay ka kooban tahay ilaa maxaa la yidhaahdaa labiyo soddon nooc ayuu kaga hadlaa ama soddon nooc dheh ama labiyo soddon dheh tirada kitaabka aan tirinaynaan ku arki doonnaa insha allahu tacaala wa kullu waaxidin mid kasta kulligii oo aqsaamtaas dhowr iyo soddonka ah ama soddonka ahi ka midihi ataa wuu yimid waxaddahu wa maca xaddihi waawda waawalmaciya la yidhaahdaa wa maca xaddihi ayuu la yimid weeyaan xadkiisi buu la yimid nooc kastoo aqsaamta xadiidka ka mid ah isagoo la xadeeyey oo la koobay ayuu yimid weeyaan aqsaamta marka hadda aqsaam marka la yidhahda aqsaam alxadiid waxaa weeye marna markii la soo uruuriyo kama baxdo ilaa saddex saddex unbay noqotaa xadiidka inuu saxiix yahay inuu xasan yahay inuu daciif yahay aqsaamtu waa saddexdaas wey laakiin aqsaamtan tirada badanoo tirinayo dhowr iyo soddonka ah ama soddonka ihi waa saddexdaas waxa soo hoosgalayo wey saddexdaa nooc waxa soo hoosgalayo ayaa loo jeedaa weeyaan saasuu leeyahy sidaasaa loo jeedaa weeyaan marka xadka waxaa la yidhaahdaa xad marka la yidhaahdo والوصف المحيط بموصوفه المميز له المميز له عن غيره وحل يرهدا ووصف صفه oo qofka axad shayga la tilmaamayo koobayso tilmaam shayga la tilmaamayo koobto kana socdo almumayiz lahu oo ku socmayo an geyrihi waxaan isaga ahayn oo kaga socmo baa la yidhaahdaa marka shardiga uu leeyahay xadkaasi shuruud buu leeyahay shayga markii la xadaynayo wax walba xad baa loo yeelaa alxad walrasm waa la yidhaahdaa culammada baabkaas aad waxaa u yaqaana manaatiqada ee dadka mantiqa ka hadla maadadaasi ayaa rasmiga iyo xadka iyo mawduuca qeexidiisa kaga hadla weyaan marka waa wasfu shayi wasfan musaawiyan yacni shayga oo lagu tilmaamo wax asaga u dhigmo oo la mida lagu tilmaamo weye shuruuddiisa marka waxaa la rabaa waa inuu mutarid muncakis noqdo wasfiga waa inuu mutarid yahay haddana muncakis yahay baa la rabaa macnaheedu maxaa loo jeedaa waa an yakuuna jaamican maanicana la yidhaahdaa mutarid marka la leeyahay waa inuu jaamic yahay muncakis marka la leeyahay waa inuu maanic yahay macnaheedu waa maxay shaygan aad tilmaamayso waa inuusan afraaddaas shayga uu ka kooban yahay inuusan ka bixin oo uu ku kooban yahay la raba waana shaygan la xadaynayo la tilmaamayana waa inaan wax kale uusan soo dhexgeli karaynin oo maanic yahay marka macnaha waxa weeye waa jaamicun liafraadihi maanicun min dukhuuli hayrihi afraaddiisii ou shaygan kulminayay ayuu uruurinayaa wuxuu reebayaa cid kale inay soo tadakhusho soo dhexgashana wuu reebaa marka xadka tacaariiftaas ay ku sheegaan waa inuu shayga sida uu yaha lagu sheego markaasuu bilaabayo wuxuu ku bilaabay wixii la xadaynayay qismiga ugu horreeyuu bilaabay nooca kore wuxuu yidhi awaluha saxiixu midka ugu horreeyo alxadiidu saxiixu ka hadlaya awaluha saxiixu wahuwa ma tasal isnaaduhu walam yushadda aw yucal yarwiihi cadlu daabiطun can milihi muctamadun fii dabdihi wa naqlihi wuxuu yidhi anwaacdaa dhowr iyo soddonka ahoo aan tirinayo awaluhaa midka ugu horreeyo ay awalu anwaaci alxadiidi wey culuumu alxadiidka noocyadiisa kan ugu horreeyahay asaxiixu waa midka saxiixa ah wey saxiix maxaa la yidhaahdaa wahwa saxiixu maa kii weeye maa shay weeye ittasala uu xiriiray u xiriirsaday isnaaduhu sanadkiisa u xiriirsaday oo sanadkiisu kala go uusan gelin waa qodobkii koobaad weyaan walam yushadda shaadna aan laga dhiginoo aanan khilaafin dad ka qiimo badan ama qof la mida aanan khilaafin ow yucal ama aanan cillo iyo maaragtay wax cudura cillo lagu duraahi aan lagu cilaynin yacni shay lagu duro aanan maaragta la helin weeyaan kaasoo yarwiihi oo warinayo cadlun qof caadil ah oo warinayo qofka warinayo inuu caadil yahay daabitun haddana xifdi badan oo xaafid ah daabit ahoo wax koobay wuxuu xifdiyey qawi ah dabdigiisu xoog leeyahay can milihi asagoo kalena uu ka wariyo caadil daabit ah uu ka wariyo caadilka daabitka ahoo muctamadun lagu kalsoon yahay fii dabdihi xifdintiisa oo wax xifdiyo wa naqlihi soo guurinta wax soo guuriyo na lagu kalsoon yahay weyaan shuruudaas shayga laga helo ayaa saxiix la yidhaahdaa xadiidkan waa saxiix markaa maqasho waxaad ka fiirinaysaa shuruuddaanaad ka fiirini horta hore waa itisaal sanad sanadkan inuusan inqitaac gelin sanadka inuu xiriiro waxaa la yidhaha sanadka soo bukhaariyoo kale ka soo qabo miaalka markaan tagnaan aan caddayn doonna haddii ilaah yidhaahdo wuxuu leeyahay bukhaariyoo kale ka soo qabo wuxuu leeyahay maalan kitaabkiisa bukhaariga xadiidka ugu horreeya ku bilaabayo wuxuu leeyahay qaala xadaana alxumaydiyu cabdulaahi bnu zubayr qaala xadaana sufyaanu qaala xadaana yaxya bnu saciidin alansaariyu qaala ahbaranii muxamed ibnu ibraahim ataymiyu أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث كاس ورناه مركا بخاري شيخيسا شيخيسي كلا شيخيسي كلا إلى صحابي عمر بن الخطاب لقته رقاس أمت سند ليلالا سند كوا سلسلة استبت حنوي silsilada istabataxana sanadka loo jeeda marka sanadkaas waa inuu xiriiraa oo marka la leeyahay qofkan koobaad waa inuu yidhaahdaa hebel baa ii warramay ama aan maqlay inuu dhaho kan labaad waa inuu ka saddexaad yidhaahdaa waan maqlay ama waa ii warramay waa la iiga warramay ma aha asagaa ii warramay inuu yidhaahda wey ama asagaan ka maqlay samaacaas iyo in lagu wado ilaa nabiga laga tago calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waa itisaalu sanadaa leedahay wax ka go'an ma jiro qof laga boodaayo ma leh waaxid itniin talaata arbaca khamsa ilaa sanadkaas intuu xidhiiro waa inuusan sakti iyo kala go' inuusan gelin waa shardiga koobaad itisaalu sanadaa leedahay shardiga labaad waxa weeye cadaalat araawi raawigu inuu caadil yahay yacni caadil inuu yahay waa shardiga labaad waay cadliga marka macnaheedu waxa weeye waxaa loo jeedaa ibn xajar oo kale marka uu maaragtay fii nukhbat alfikr markuu maaragtay uu arintan yani qeexayo wuxuu leeyahay man lahu malakatun taxmiluhu cala mulaasamati اtaqwa wاlmuru'a waa qof leh shay ku xambaaro alla ka cabsiga inuu laazimo iyo muru'ada iyo sharafta waxa la yidhaahdo inuu ilaaliyo shay ku xambaara qofka ilaahay uu siiyo cadliga kaasaa la yidhaahda ama culummada sida al-amiir sancaani oo kale uu ku qeexayaaho markuu caddaynayo caadil waxaa la yidhahdaa buu yidhi qofka caadilka la odhanayo waxa weeye man idma'ana alqalbu ilaa khabarihi qofka warka uu kuu sheego qalbigaagu uu ku kalsoon yahay kaasaa caadil la yidhaahdaa buu yidhi wa sakanat innafsu ilaa maa rawaahu naftuna waxa ay wariso ku xasilo ayaa la yidhaahdaa qofka wuxuu wariyo naftaadu ay ku xasilayso kaasa caadin la yidhaahdaa waa shardiga labaad wey shardiga saddexaad waxa weye waa inuu daabid yahay dabdiga waxaa la yidhaahdaa dabdi taam ah inuu qofku leeyahay oo maalan yani ninka inuu xaafid yahay ayaa la rabaa dabdiga waa shaygoo la koobo waay waa inuu xifdin karo weyaan xifdintaas maalan labaa loo qaybiyaa inuu noqdo shayga qofka markuu wax maqlo durbadiiba shayguu maqlay siduu yahay u xifdiyo siduu yahayna u gudan karo ayaa la yidhaahdaa istilaaxa dabdiga waxay dhahaan markay culummadan ay maarata cilmulxadiidka cilmurijaal ka hadlay waxay leeyihiin أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالة التحمل والأداء يعني قفك الراوي وحديثك ورني وإنه قف براركسية متيقظ يعني فاهم أوي وحفامي وسمغفل أهين قف مقن أما ساهي أو إسكاها المامسن أما شك بدن وحو مقليك شكين أيه مركة حديثك سوق هذا أيه شيخيسك سوق هذا أيه iyo markuu ardaydiisa siinayaba labadaba fi xaalat taxamul waxaa la marka adiga soo qaadayso xaalat aladaana marka adiga bixinayso dadka ardaydaada siinayso ayaa loo jeedaa waa inuu qofka daabid yahay dabdiga marka dabdu sadrin iyo dabdu kitaabina loo kala qaada qof qalbigiisa ku xifdiyo xaafid ah sida imaam albukhaari oo kaleo aaya ah fi lxifdi xagga xifdiga aayad buu ku ahaa waa ka hadli doona insha allahu tacaala markaan tagno imtixaankii la imtixaanay iyo siduu imtixaanka uga baxay iyo magaca uu la baxay amiiru lmuminiina fi lxadiid magacaa sababtuu ku qaatay yani dadka muminiinta inuu xadiidka markii laga hadlay amiir uu yahay magaca lagu qaatay iyo kulle uu kaga warramayo arintaas asbaabtuu ku qaatay maraan ka hadli doona haddii alla yidhahdo midda labaad waxa weeye dabdu kitaabin qofka wuxuu ku koobaya kitaabkiisibuu qoraal buu ku koobaya yacni dabdiga haddaad adiga aadan xaafid ahayn oo wax walbaba fahmadaadu aysan zaa'id ahayn kitaab haddaad ku ururiso qorto waa iyadana waa yacni qofkaa daabid baa la odhanaya oo marka kitaabkiisa uu ka guuriyo ka yeeriyo kitaab buu ku qoray markuu qorayana ama shiikhiis afkiisa ka qoray ama shiikhiisa kitaabkiisa ka guuriyey sida qundar oo kaleeto wuxuu leeyahay shiikhayga shucba shucbat ibn al-hajjaj ayaan waxaan la joogay buu yiri 20 sano ayaan laazimay buu yiri lam aktub min ahad ghayrahu shay'an shucba mooye cid kalena waxba kama aanan qorin buu yiri وكنت إذا كتبت عنه مركان شعبة بن الحجاج وحكا قرانا عرضت عليه وأبندقي جريب وليه سأبندقي جريب مركا كتاب كاس وحال الربا أو كقرأ إنه حفظيه أو هرتهر ميل وناكسن أو دكته ميلا قوي قيان أيسن قوينين ميل آران كليل كي انتبدنا أيسن لجح جحمين ورقضوه meel aysan ciyaalku uga ciyaari karin inuu kitaabkaas uu ka waramayo oo ku ilaaliyo ama qof yani u guuriyo khadkiisa tacbaan yahay oo ama aan fartiisa la fahmaynin ama ku ciyaaray khadka aanan aqoonin inuusan u dhiibin baa la rabaa walidaalika culammada qaar yani maaragtay qofka kutubtiisii inta wax ku qoray ama ay ka gubteen ana wax xifdinin xadiidka ubaagaas kabacdi wariyo waa laga tagaa lama qaato waa inuu kitaabkiisa ka yeeriy hadduusan daabit xaafida uusan ahayn wey marka dabdiga shayga la yiraahdo haduu dabdiga tam uu yahay waxa la yiraahdo qofkaas daabidka ah saaxiibdigiisa zaidka yahay yaani ulum al-jarh wa ta'dil ulumada ka hadasha markay ka hadlayaan darajada ay siinayaan waxay leeyihiin fulan waa thiqatun wa ilayhi waxa lagu gartaa qofka daabidka thiqa baa leeyahay waa qof lagu kalsoon yahay thiqatun thabtun bay isticmaalayaan badarki way waa nin thabti ahoo sugan maartay waxay leeyihiin thiqatun daabit thiqatun xaafid amiiru lmu'miniin fi lxadiid wamaa ilaa dalika arrimahaasoo dhan bay leeyihiin marka waa in shardiga saddexaad shardiga shardiga saddexaadna waa inuu dabdiga dabdi taama yahay weeyaan shardiga afraad waa inuu wax shaad uusan noqon shuduud inuusan jirin shaadnimada shaadka xagga luqada waxaa la yidhaha alifiraadu baa la yidhahdaa can aljamaaca qofka markuu jamaacada ka dhex baxo keligii meel gooniya tago yaa la yidhaha shada arajulu can aljamaaca jamaacadiibuu ka gooni noqda bannaanku u baxay laakiin hadda waxaa loo jeedaa yacni oo lagu tilmaamaa mukhaalafatu man yuxtaju bihi liman huwa awlaa minhu qof xadiidkiisa la xujaysanayo iqo ahaa hadduu qof kale oo ka muhiimsan xagga iqanimada ka sii khatarsan ka weyn kaga horeeyo hadduu riwaayadiisa ay riwaayadan kala khilaafto asagoo iqa ah yaa leeyahy riwaayadooda waa riwaaya shaada baa laleeyahy maxaa yeeley hebel oo kaa iqaysan ayaad riwaayadaadii iyo warintaadii ay khilaaftay sidaasaa la leeyaha wey shardiga shanaad waxa weeye waa cadamu lcilla oo yucallu buu yidhi cillo inaysan gelin waa inaysan cillo gelin ciladaas waxaa la rabaa ciladu labay u qaybsantaa cilla qaadixa iyo cilla hayr qaadixa cilooyin waxaa jira hayr qaadixa ahoo aan xadiidka waxba gaarsiinaynin xadiidka waxba u dhibaynin maalan nin iqaa oo lagu kalsoonyahay xadiidkiisa iyo wuxuu ku bedelay nin kaloo iqa ah buu ku bedelay waa la qaadanaa laakiin cillo waaye cillaa jirto laanna ninkaa iqada in la bedela lama rabin booskiisa in loo daayo yahay mid kalebuu keenay oo ku bedelay laakiin ha ku bedela waa iqa un soo maaha cilladaas cilla hayr qaadixaa la yidhahda laakiin cilladuna dad khaas ahaa fahmo dadka sayaarifada oo kaleeto la mid ah sida haddaay aan sheegayna oo lacagta kala garto naqdiga kala saaro oo kale raggaasoo kale oo ilaahay u soo saaray sida bukhaari iyo yaxya bnu maciin iyo shucba iyo a'immadaas waaweyn ayaa garanaya oo maaragtay xadiidka sidaasoo kale yacni saasoo kale u kala saaro weeyaan marka waa inuu cillana inaysan gelin xadiidkaas shaadna uusan noqonin shantaa shardi markii la helo xadiidkaas waxaa la leeyahay xadiid saxiixa weeyaan xadiidka waa xadiid saxiixa wey kow waa inuu sanadkiisa xiriiro laba waa inuusan xadiidkaasi raawigu inuu caadil yahay saddex waa inuu daabid yahay qofka warinayo oo xaafid ou yahay ama yani dabdu sadrin iyo dabdu kitaaban kou noqdaba afar waa inuusan shaad ahayn shan waa inuusan xadiidkaasi aysan cillo gelin weeyaan marka waxaan xadiidka hadaayay aan soo qaadanay bay yani culammadu u soo qaataan daliil ah miaal ahaan tusaale ahaan xadiidka saxiixa ah inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawa xadiidkaas waxa weeye waa xadiid saxiixa wey inuu saxiix yahay bukhaari wuxuu ka wariyey shiikhiisa xumaydi shiikhiisa xumaydi baa lidhahdaa isagoo ku bilaabay qofka ugu horeeyo xadiidkiisa oo ku bilaabay wey walidaalika yani waxaa la yidhaahdaa xaakim oo kaleeto wuxuu leeyahay alimaam xaakim markuu bukhaari ka hadlayo kaana albukhaariyu idaa wajada alxadiia cinda alxumaydiyi laa yacduuhu ilaa hayrihi haddauba xadiid ka helaaya shiikhiisa xumaydi nin kale ma aadi jirin xadiikan qof kale ma ka doonan jirin inta xadiikan xumaydi intuu xadii hayoo dhan buu urursan jiray dad kale ma aadi jirin marka wuxuu yidhi qaala xadaana xumaydiyu xumayd magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi bni zubayr bn ciisa alqurashi alasadi alxumaydiyu baa la yidhaahdaa waa reer makow almakiyi marka la tilmaamayo waxaa la yidhaahdaa waa fiqatun xaafidun faqiihun ajalu asxaabi ibni cuyayna sufyaan ibni cuyayna ardadiisa ninka ugu weynaa ayaa la yidhaahdaa waa nin iqaah waa nin xaafida waa faqiih weye waa muxadi weyan waa ogtihin marka wuxuu ka wariyey wuxuu yidhi qaala xadaanaa sufyaan fiirso taxdiiaa socdo xadii waa ii warramay waay maaha can fulaanin maaha hebelaan ka wariye ma aha xadaanaa sufyaanu buu yidhi sufyaankan waa sufyaan ibni cuyayna ibni cimraan ibn abi cimraan maymuun alhilaali baa la yidhaahdaa abu muxamed alkuufi isagana waa maki iqatun xaafidun faqiihun imaamun xujatun intaasoo dhan ba iskugu daraan culummadaas maaragtay sida maalan taqriibu tahdiibkaoo kaleeto ibn xajar uu leeyahay saasoo kale bay ku tilmaamayaan shiikhiisa uu ka soo qaatay wuxuu yidhi qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alansaariy yaxya bnu saciid alansaari isagana abu saciid alqaadi baa la yidhaahdaa iqatun habtun buu odhanaya ibn xajar yani waa darajo sare weye nin joogo weyaan yaxya ibnu saciidna shiikhiisa wuxuu leeyay qaala ahbaranii maxamed ibn ibrahim ataymi maxamed ibrahim ataymi maxamed ibn ibrahim ibn alxaari ataymi abu cabdillaahi almadani waa iqatun isagana waa imo wada iqa ah waa ujeedaa weyaan maxamed ibn ibraahim ataymi wuxuu yidhi anahu samica calqamata bna waqaasin allayhiy calqamat ibna waqaas almadani iqatun habtun isagana sidaasoo kale wey markaa kabacdiba cumar bn khataab laga wariyey marka maxay leeyihiin raggaasi xadiikaas waa xadiika ugu darajada sarreeya wey maxaa yeele kulligood lafdu taxdiif iyo lafdu samaaca isticmaaleen waa ii waramay ama waa ii waramay ahbaranii iyo maaragtay iyo xadaanii iyo waxay isticmaaleen iyo samictu bay isticmaaleen marka xadiidkaasoo kale ayaa la yidhaahdaa xadiid saxiixa maxaa yeele waa u jeednaayo hadda wax sakdiya ma gelin sanadku waa xiriiraa labo culummadii kulligood waxaad u jeeddaa waa wada cuduul waa u jeeddaa waa wada daabitiin oo waa wada xifdiyeen wax shuduuda kuma jiro oo riwaayada nin maaragtay man huwa awsaq minhu khilaafay qof ka fiqanimo badan axad khilaafa kuma jiro cilana ma laha laa cila yani maaragtay qaadixa walaa hayr qaadixa labadaba kuma jirto wey xadiikaasoo kale xadii saxiixa la yidhaahdaa weeyaan hada wbilahi towfiiq wsal allah wslm ala nabiyina mxamedi waali wsaxbi